waxay booqasho ku timi north america haddana waxay joogtaa gobolkaaynu ku nool nahay minnesoto nimcan kusoo dhawow universal t v sakariya aad baad umahadsantahay waan dhowahay
haddaba waxaan rabay nimco eh, waxaad tahay fanaanad aada u daayar waxaad tahay fanaanad ay dadka soomaalidu si aada ay u jecel yihiin marka soomaalidu waxay tidhahdaa fanka qofba sibuu ku bilaabaa marka adigu fanka sidee baad ku bilaabay xaggee sanaad ka bilaabay
Een, sakariya horta haddaan kuu sheego fankasaan ku bilaabay Een, anu waxaan deganaa een, scandinavia magaalada helsinki wadanka finland Een, long time ago bayna ahayd xaggaasaan fanka ku bilaabay Een, fankayguna kow wuxuu ka bilaabmay een, ajnabi baan la heesi jiray koox finlandeysa Ee, kabacdina waxaan isku dayay inaan ku heeso luuqadeeda hooyo maantana waxaan habi ku ah inaan fanaanad soomaaliyeed Ee, ahay nimco aada baa umahadsan tahay mar haddaad tiri eh, waxaan ku bilaabay luqad finlandeysa oo helsinki aada joogi jirtay marka eh, markaad heesahaas aada qaadi jirtay niyaddu ma ku haysay inaad mar un usoo wareegto dhinaca soomaaliga si fiican aada riyadeeda ahayd inaan mar un aan fanaanad soomaaliyeed oo af soomaali ku heesisa aan noqdo marka goormaad noqotay marka goormaa heesta kugu horreysay aad qaaday heestii iigu horeysay ee, oo anigu aan lahaa waxaan qaaday ninety sixkii Mhm. heestaasi magaceed dareen dareena ay galeen marka eh, heestaas waa hees si aada dadka ay u jecel yihiin Eh, dadkuna ay alaaba ayna weydiiyaan haddaan nahay north america Eh, kabacdi marka eh, fanka waxaa la yihahda qofka markuu soo gelayo siyaabo aada u fara badan bikaas gabar baa tahay markaad heestii ugu horreysay aada qaaday nafsi ahaantaad adigu maxaa dareentay markaas
Een, walaahi koley een, heestii iigu horeysay aan anigu lahaado oon qaado dareen bay ahayd Een, dee waxaan dareemina waxay ahayd un dee inaan fanaanad soomaaliyeed oo heesay leedahay qaadisa ahay marka ma finland baa ku qaatay haa filam aan ku qaaday heestaasi Eh, marka heesta kugu xigtay aada qaado maxay ahayd
Een, hees kale oo waxaweye iyadana cusub oo aan anigu lahaa oo la yidhaahdo nacaskii fariidkaba naxaski iyo fariidkaba maxaa max- macnaheedu waa aada hees waxaad u malaynaysaa waa loo yiri nacaskii fariidka koley waa hees jacayl ah iyo waani isku dhex jirta yaa heesta alifay heestas waxaa alifay een, wiil cabdiwahaab la yidhaahdo Mhm.
oo iskaanevia ku nool laxanka iyo yaa saaray laxanka waxaa iska leh een, isla wiilkaasun Eh, erayadeeda maxaa ka mid ah nacaskii fariidkuba em, yacni haddaad doonayso waan kuugu luqan Haye.
karaa nacaskiiyo fariidkuba midba nidarkii u galay siduu uguna yaayiray maasha allah horaan kugu sheegay waxaa tahay fanaanan aada codkeeda loo jecel yahay Eh, Mahadsantahay.
haddaan usoo gudubno marka aada adigu ahaan markaad heesayso ma filgaraysaa heesaha aad qaadayso si weyn si fiican Eh, nimca dareen waxaa la yidhahdaa heesahaaga waxay u badan yihiin dhinaca jaceylka heesahaaga aad baan u dhegeystaa dhinaca jaceylka ayay u badan yihiin maxaa sababaas leedahay oo dhinaca jaceylka aada ugu leexatay
walaa qofba wuxuu jecel yahay em, dee qof jacayl nacab ma jirto jacaylku waa wax la wada jecel yahay loo baahan yahay
Eh, heesta ugu horeysa ma anigaa soo qabta mise adigaa soo qabanayo may adigu soo qabo iskariyo heesta jeceshaan usoo qabtaa heesahaaga aad bu u fara badan yihiin maanta waxaan rabaa heese aad u fara badan dadka inaan tuso laakiin waxaan rabaa heesaha kuwa aan ugu jeclahay iyo kuwa dadweynuhu aalaabana soo weydiiyaan markaas markaan north america timi aniga dad badan baa waxay yidhaahdeen nimca dareen baa joogta sakariya interview waa inaan la yeelatiin nimca dareen marka heestee ma uudaa soo qabtaa waxaan usoo qabanayaa okay hees ubad oo hees cusub Mhm.
waxaa sameeyey een, awaanka dacda yar oo reer ingiriiska l- reer london ah een, alfa alfa iyo laxankii een, maxamed axmed qoomaal Mhm.
Een, marka heesta ubad waa hees cusub oo duca iyo jacayl isku dhex jirta maxaa kamid marka ubad haddii la yiri waa yacni ubad aan kuu daadhiyo ubadaa daadaheyso waatan haystii ubad iyo fana- nimco aada baa u mahadsan tahay haystaasna waa daawanay Eh, waxaa kaloon rabay eh, tuur ayaa waxaa ku timid north america muxuu ku saabsanaa
Een, tuurka kole een, tuurkan ma aha kii ugu horeeyey yani waa kii ugu horeeyey een mareykanka imaado laakiin kii sanadkii horeen australia tegay oo kalon buu ahaa yacni inaan dadkayga barto aan yani meelaha aanan weligii hore u tegin inaan imaado waanan ku faraxsanahay inaan imiday north america Eh, because waxaan la kulmay dad aada u fiican dad fanka jecel dad martigelinta ku fiican aadaaban ugu mahadcelinayaa dhammaan dadweynihii isoo dhaweeya oo dhan ninka haddaa isbabar dhigto tuurkaaga hore australia iyo kan north america aad ku timi Eh, north america meelo badan baa tagtay ohioaad tagtay denver baa tagtay californiaad tagtay chicagoaad tagtay mee- meeshaa maqle waxaad leeyahay nimcaa joogta marka maxay ku kala duwan yihiin yacni een, kii australia iyo kan yacni kolley ma odhan karo wax saasay kula duwan yihiin because dadka reer australia iyo dadka reer north americaba labaduba waxay iisoo dhaweeyeen si aaninaba caadi ahayn marka yacni waa dad aan dad aan maanta aan aada iyo aada ugu mahadcelinayo oo aan si fiican u bartay waana gurigeygii meel kastoon tagaani Eh, haddaan usoo noqono gobolkan minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis hadda muddaad joogtay waxyaabihii kugu cajiib badnaa aad ku aragta maxaa ka mid ah
Oh, um, waxyaaba igu yaabka badanaan ku arkay haa waxaa igu yaab badnaa een, maalintii igu yaabka badneed waxay ahayd een, afartii bishii toddobaad haye maalintii aan baadhiga ka dhigayay xaggan waa maalinimadeedii ayaa anoo dariiqa maraya a waxaan arkay inan yaroo saddex jir ah oo heestayda qaadaysa saddex sano haa haystee bay qaadaysa dareen ah dareen ay galeen haye marka waa la yaabtay waan la yaabay because she's too young laakiin I was very happy aad baan hataa ugu farxay maalintaasi markaad stadiumka aad timi heestaasi intaada garoonka aad soo gelinba dadku waxay ku hayeen ah ah marka ma isleedahay north america heestaasi si aad bay u- u qancisay ya maasha allah yeah Eh, hees kale aan soo qabano heestan booli bal iiga waran yaa alif heestaas heestu waa hees jacayl ah haye waa hees yacni say dadku u jecel yihiin aan you know, I can't imagine anigu aad baan u jeclahay waa Maxaa hees kamid ah?
dareen ku jiro dareenka ku jira Ha.
maxaa ka mid ah heestu waa hees dee yacni ninka booli cunaya bankitaab babacaada midig baa allaha ku jaray inuu baahan yahay u baxaar ku jiro waa midaan u bixin basuu isku bogay balse waxaan ka darin bog jacayl fadhiyey bogga jacaylka fadhiya Eh, nimco heesaha horaan u sheegay jacaylka marka ma isleedaha dee gabdhihii iyo raggii oo dhan way soo daadanayaan heestaada markay maqlaanba
waa mahadsan tahay ya waa mahadsan tahay Eh, marka heestani booli haddaad fiiriso markaad stageka aad ka qaadayso habeenkii waxaan ogaa eh, four july dadka noogu celi noogu celi noogu celi ayay leeyihin. adiga ahaan markaasi maxaad fiil garaynaysaa sababta keentay inay dadku heestaasi aad iyo aada u codsadaan walaa meelaad taabanaysaa waa yacni you pushing the right button haye yacni ereyada heesta ku jira Ha.
ayaa qof kasta oo yacni dareen yar ku jiray Mhm.
taabanaya dee